فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareesyada oo hadahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacad islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada hadduu allaha qadaro caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah faah-faahin dheeraad ah oo laga helayo duqaymo xalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku garaaceen xerada xalane maxaa ka jira warar ka sheegaya in gawaari ciidan ay halkaa isku gubteen tafaasiil ku waadan khasaaraha la gaarsiiyey shisheeyaha xalano ku sugan ayaad dhuuxa ku dhagaysan doontaan ku dhowaad lixdan qof oo karisan ah oo islahaa qaata daawada ka hortagga cudurka korona oo u dhintay iyadoona qaar kale ay xaalad halis ah u galeen haddaba dhacdadan la yaab kale halkay ka dhacday warbixin kooban ayaynu idinkaga haynaa tirada ciidamada maraykanka ee uu ku dhacay caabuqa korona oo kor u dhaafay konton askari iyo maraykanka oo sheegay inuu hoos u dhacay dhaqaalihiisa waxaad dhegaysan doontaan warar la xidhiira tirada ameerikaanka uu soo ritay cudurkan iyo boqorka morocco uu ku dhacay korona ehelada beeraleedii uu maraykanku ku xasuuqay meel u dhow afgoyn shabeellaha hoose oo ka hadlay tacaddigaas kuna tilmaamay tacadiyada maraykanka mid looga soo horjeedo jiritaanka dadka soomaaliyeed iyo dagaal ka dhan ah wax soo saarka dalka maadaama dadkii la duqaynayo beerihiina la raafayo codadkooda ayaad dhegaysan doontaan ciidamada dowladda federaalka ee dhowaan qasabkan lagu keenay degmada jannaale oo durbaba bilaabay dhac iyo boob ka dhanna hantida dadweynaha iyagoona magaaladaas geliya xaalad aad u liidata caawa waxaad dhegaysan doontaan qof ku sugan magaaladaas oo ka waramaya xaaladii wanaagsaneeddu ay ku sugnayd maalmo ka hor iyo isbeddelka weyn ee magaalada ku yimid kadib markii ay shisheeyaha ku duuleen siyaasi soomaaliyeed uu ku sugan dhulka soomaali galbeed oo ka hadlay xadgudubyada bareerka ah oo ay ciidamada mustafa cagjar u geysanayaan dadka soomaalida ah ee ku sugan dhulka la gumaysto waxaad dhegaysan doontaan siyaasigan oo dadkaas ugu baaqay inay kacaan oo ay iska dulqaadaan maamulka mustafa cagjar oo ay xabashyadu dhisteen codkiisa ayaad dhegaysan doontaan munaasabad lagu soo xiraya gebagabada barashada tafsiirka qur-aanka kariimka oo ka dhacday deegaanka tuulo barwaaqe ee gobolka gedo dareenka ardaydii bartay iyo odayaal dhaqan ayaad dhuuxa ku dhagaysan doontaan barnaamijka waxaa qayb ka noqon doona waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo ka hadlay munaasabadii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku heshiisiinaysay beelaha xawaadle iyo abgaal oo ay colaadi dhex taalay qodobadaas ayaan barnaamijka ku kala dhigdhigi doonaa ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran
السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست
waa hagaag aynu ku horumarno faahfaahin laga helayo duqeyn ka dhacday magaalada muqdisho faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa duqaymo xalay guutada madaaficida ee xarkada mujaahidiinta al-shabaab ay ku garaaceen xerada xalana halkaasoo saldhig u ah madaxyaweynta shisheeyaha dalka ku soo duulay waxaa la xaqiijiyey in madaaficida oo shan gaaraya kuwaasoo ku hoobtay xerada ay gubeen ilaa saddex gaari oo waaweyn kuwaasoo ay lahaayeen un-ka gawaaridan ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay ciidamo u daabuli jireen askarta maraykanka ee duulaanka ku jooga soomaaliya gawaaridan ayaa gebi ahaanba burburay waxaana la rumaysan yahay inuu jiro sidoo kale khasaare baaxad weyn oo soo gaaray ciidamada shisheeye xerada xalane oo ay degan yihiin ciidamada shisheeye ayaa mar weliba oo ay duqeyn ka dhacdo waxaa caro lagala duldhacaa madaxda dowladda federaalka iyagoona carataas lamida kala duldhaca saraakiisha booliiska ee magaalada muqdisho marar badan ayayna u bedeleen saraakiil ciidan waxaana ka mid ahaa taliyihii sirdoonka dowladda federaalka u qaabilsanaa magaalada muqdisho kaasoo dowladda federaalka ay badashay kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay duqeymo ku garaaceen xerada xalane waxaana ka sii horeeyey taliyaha booliiska degmada wadajir oo isna la bedelay kadib markii xeradaas ay mujaahidiintu duqeeyeen duqayntii xalay oo khasaaraheedu aad u xooganaa islamarkaana banaanka yaala lama garanaya jawaabta ay sheeyaha ka bixin doonaan oo ay kala duldhacayaan dowladda federaalka ah
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhow xawareesyada qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa waxaan idiin soo wadnaa ehelada beeraleydii uu maraykanku ku xasuuqay meel u dhow degmada afgooy ee shabeellaha hoose oo ka warbixiya tacadigaas qaabkii oo u dhacay waddanka koonfur afrika waxaa laga diiwaangeliya dhacda la yaab leh kadib markii kooxo kristan ah ay aadeen kiniisad ku taalla waddankaas kooxahan ayaa baadiriga kiniisadda ku sugan waxaay ka dalbadeen in uu siiyo daawo looga hortago cudurka coronavirus kirishtaankan ayaa cabsi badan muujiyey waxayna aada ugu calaacaleen baadarigii ku sugnaa kiniisadda baadariga oo lagu magacaabo rufus falla ayaa dadka u sheegay in dareeraha lagu magacaabo detol oo sida caadiga ah loo isticmaalo nadaafadda uu u sheegay in uu ka difaacayo caabuqa coronavirus kadibna mid mid ayuu u siiyey waxaana ay qasabtay in halkaas ay ku dhintaan konton iyo sagaal qof afar kale oo ka mid a dadkaas kiristanka ahna xaalad khatar oo caafimaadu deg deg ah ayay galeen cisbitaal ku yaala magaalada ay dhacdadaas ka dhacday ayaana la geeyey booliiska oo warkan hadal ka soo saaray ayaa waxay xaqiijiyeen dhacdadan iyagoona sheegay inay baaritaan adag ku samayn doonaan xabsiga ayay u taxaabeen baadarigan sida ay sheegeen waxaana dareerahan uu siiyey sida caadiga ah loo isticmaalaa ka hortaga jeermisyada caadiga ah sida wasaqda oo kale waxaana maadadan inta badan ay soo gaartaa soomaaliya iyadoo ka samaysan saabuunta caadiga ah oo ay dadka ku qabaystaan taasuu dusha uga qoran yahay magaca dhitol فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
weli wararka coronavirus ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa wasaaradda caafimaadka ee dalka maraykanka ayaa waxay xaqiijisay in tirada askarta maraykanka ee uu ku dhacay caabuqa coronavirus ay kor u dhaafeen konton askari qoraal ay soo saartay wasaaraddan ayaa waxa ay ku sheegtay in konton iyo kow askari oo ka mid ah ciidamada maraykanka uu ku dhacay caabuqan iyadoona sidoo kale hadalkeeda ay raacisay in kuwo kale la karantiilay loogana shakisan yahay inay qabaan caabuqan maraykanka ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in dhaqaalahooda uu hoos u dhac adag ku yimid bangiga lagu magacaabo banki of america ayaa waxa uu soo saaray qoraal uu ku sheegayo in hoos u dhac daran uu ku yimid dhaqaalaha dalka maraykanka afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay cudurka corona wuxuu dalka maraykanka kusoo ritay boqol afar iyo toban qof sidoo kale iiraan waxaa kaga dhintay boqol afartan iyo sagaal qof talyaaniga waxaa kaga dhintay afar boqol toddobaatan iyo shan ruux waa maalin qura sidoo kale boqorka dalka mareykan oo ka tirsan qaaradda afrika ayaa waxaa lasoo sheegayaa in uu ku dhacay caabuqa coronavirus
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ayaan weli ku guda jirnaa waxaan idiin soo wadnaa qodob ku saabsan ciidamada dowladda federaalk ee dhowaan qasabka lagu geeyey degmada janaale oo durbaba bilaabay dhac iyo boob dhaqaale balse markaan aynu aadno dhanka iyo shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgoy ehelada beeraleedii uu maraykanku ku xasuuqay beer ku taalla afgooy ee shabeellaha hoose ayaa ka hadlay tacdigaas waxaana ay ku tilmaameen mid looga soo horjeedo jiritaanka dadka soomaaliyeed eheladan oo sii hadlayay ayaa waxa ay sheegeen in maraykanka uu u dan leeyahay inuu burburiyo wax soo saarka dalka maadaama dadkii uu duqeyn ku xasuuqayo beerihii iyo hantidoodana uu ka gubayo waa kuwan ee ku soo dhowaada waxaa hoosteenna yaalla meyd kaasoo la dilay habeenkii isniinta saacad shan saac iyaga oo jooga goobtooda shaqada beer aad wada taqaannaan oo afgooya ku taalla oo uu iska lahaa marxuumkii la dhihi jiray xasan jimcaale maxamuud xasan huutaan ayaa waxaa loogu yimiday toban nin oo shaqaale ah waxaa laga bilaabay waardiyihii kaasoo loo dilay si arxan darro ah oo qof kasta oo aragta sawirkiisa iyo sida uu u yaallo ay ka tiiraanyoonayso waxaa lagu xijiyey ninkii istoorka joogay oo isagana lagu dilay bartii uu jiifay kabacdina waxaa la gubay waxyaabo aanan weli hore u arag kunshiimadii beerta lagu tabcayey ayaa la gubay shidaalkii beerta ayaa la gubay qoryihii diiwaansanaa oo beertu iska lahaydna sidii xaabo ama geedo ayaa meel la ysugu keenay asaga la gubay intaas waxaa dheer shaqaalihii beerta joogay intii la dila maanay intii kale ayaa la qaatay oo la kaxaystay oo aan meel alla meelay ka baxeen ama meel ay ku sugan yihiin aan la aqoonin arrinta halkaa laga sameeyey waxay aad caloolxumo kale ugu leedahay waxaa waaye dadka markii la dilayo sida loo dilay waa si arxandarro ah waxaa dheer oo aanan weli hore u arag makiinadihii beerta oo cagafta ahaa oo tacabka loogu tala galay oo ayadu aan ahayn baabuur tignika la saaro ama aan ahayn ruux intuu raaco uu ku carari karo ee ah makiinad beer lagu tabco ayaa inta loo yimidaa matoorta laga duqeeyey xabada looga dhuftay iyadoon taayar la banjarin ayaa matoorka xabada lagu garaacay waxaasina waxay keenee waa isirsifayn markii kunshiimada la gubo shidaalka la gubo makiinada matoorka laga maaragtay xabadeeyo waxyaabaha nuucaasu waa isirsifayn falkan oo habeenka isniinta oo taariikhda ahayd toban iyo lix bishii saddexaad oo ka dhacay beerta shan kilomitir afgooya u jirta oo dhinaca waqooyi uga jirta ka dhacay waxa la dul qaadan karaa maaha sababtoo dadkan waxa ka shaqaynaya beertaas midka ugu yar labaatan iyo shan sanaa ka shaqaynaa la yidhi dadka intaas ka shaqaynaayo shalay ma imaanin xilligaas inta shabaab ma jirin xilliga hel beertan ka shaqaynaya waa dad oo jira ugu yaraan toddobaatan sano konton iyo shan sano oo jiraa waay mid ka mid ah waa adeerkayga waa ninkaan meesha lagu dilay intaasoo sano ayuu beertaas ka shaqaynaya hadda dadkii in bilaa micnodar loo dilo oo hantidu ay ka dhex joogaan lagu dilaa wax lagu shaqaysaay aan aan hadda la aqaanin wax beerta lagu joogo aan la aqaanin inaan bare kacnoo beerihii ka tagno ayaa hadda ay ay maraysaa annaga sidaan haddaan beerilaynaa uma dulqaadan karno hadda markaa wax noo haro ma jiraan hadda arrintaas dadka mas-uuliyiinta oo ugu weyn yaha madaxweynaha ciidamada oo oo habeenkii socdo oo la soo diraayo oo wax walba u aabba yeelaynin dhacdadan dhacdaan oo dul qaadan karna ma ahan waa in arrintaas sida u dhaqsiyaan oo laga soo jawaabo dhibaatada meesha ka dhacdayna waa muuqataa wax idinka qarsoon ma ahan hanti badanaa maqan wax badanaa la baaba'shay waa in arrintaas annaga aan jawaabna laga siiyaa in beerihii layska barakiciyo in dadkii la laayo xaqdarre lagu laayo arrintaas aad iyo aadaan uga xunnahay waana cambaaraynaynaa ayaga iyo ciidamada halkaas ku soo dheelmanaya sidaasoo kale waxaan halkan aad uga jeedinaynaa gobolkan shabeellaha hoose dadka madaxdiisa sheegtay oo bare saabku ka mid yahay oo heer degme iyo heer gobolba leh dhacdooyin badan ayaa beeraha ku dhacay tanutii ugu dambaysay weeye bacrintii beerta ama ahayd shidaalkii lagu waraabinayay matoorada ama matooradii laftoodii waa la burburiyey sidaad hadda arkaysaan oo meeshan ka idiin muuqata dhibaatadaasaa meeshii taalla beeralaydu arrintaas kama aamusi karaan sidaas darteed waxaan u sheegaynaa dhibaatada noocaana inay tahay midaan loo adkaysan karin waxaan la'annahay dadkii dembiga galay waxaan la'annahay meelaan u raacno adduunka kiis waa dhacaa saldhig la aadaa la sheegaa degmaa la aadaa gobolaa la soo aadaa caasimadda soo aad dadkii naga xirnaa meelaan u raacno ma hayno wax soo saarkii dalka in halbowlihii dalka lala dagaalamayo waa shay aad u xunwey cid walboo samaynaysana waa fal arxan darra ah waxaan rabnaa xukuumadda soomaaliya inay ka jawaabto cidda falkan geysatay inay ka jawaabto lana hor keena cadaaladda أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa tahay idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad degaysanaysaan barnaamijka dhow xawareesyada ayaan isla marayna qaybihiisa dhexena waan kusii dhownahay ciidamada dowladda federaalk ee dhowaan qasabka lagu geeyay degmada jannaale ayaa durbadiiba bilaabay dhac iyo boob ka dhana hantida dadweynaha iyagoona magaaladaas geliya xaalada aduuliidata qof ku sugan magaalada jannaale oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ayaa wuxuu isbarbardhig ku sameynayaa xaaladii wanaagsaneed oo ay maalmo ka hor ku jirtay magaalada jannaale waa markii ay ka talinaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale maalmo uun kadib markii ay shisheeyaha qabsadeen dowladda federaalkana halkaas waxay ka bilowday dhac ay u geysanayaan dadka ku sugan magaalada waxaa lasoo warinayaa in ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ay gudaha u galeen shirkadda somtel ayna ka qaateen lacaga iyo kaarar haddaba qofkan ku sugan jannaale ayaa wuxuu si kooban inooga warbixin doonaa isbeddelka ku yimid magaalada jannaale wallahi magaalada markaa horto intay cadowgii soo galeen waxay sameeyeen duqeen ayay sameeyeen magaaladii markay duqeeyeen kadib rag badan ayaa ku dhintay qaarna way ku dhaawacmeen dadkii ayaa magaaladii isaga tegey kadib magaaladii nimankii gaaladii soo galeen magaaladii dadkii way aad dhammaantooda way ka wada baxeen wax yaroo hadda aan ayaga meel ay u dhaqaaqaan lahayn ayaa magaaladii ku sugan hadafkay dadka ugu baxeen waxaa ka mid ah dadkan maadaama ahlu tawxiid ay naqdeen oy fahmeen caqiidadii jirkooda ay gashay hadda inay dib ugu naqdaan gaalnimo iyo macnaha cadowtinimo sidaas ayay diideen dadkii aad ayay magaaladii aaga far aaga soo baxeen هدفك الله صبح الله سبحانه وتعالى وليه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله مركا كوا قالدا maalkooda waxay ku bixiyaan in alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ay ku xiraan ama ay ku joojiyaan dadkii waxay ogaadeen in diinta islaamka cagta la saara rabo alla subxaanahu wa tacaalaana oo macnaha kalaamkiisii hoos u dhigi rabo ayagana marka ay caqiida yeeshteen oo tawxiidkii ay fahmeen intii ayay kasoo jeedaan dadkii ahlu tawxiid ay noqdeen gaalnimo iyo kufrinimo dib inay ugu noqdaan ayay kusoo jeedaan dadkii sidaas ay magaaladii aga soo baxeen meel gaal iyo muslimna meel mid la joogaan kara ha way jirtaa soddonkaas askari shirkadii la dhihi jiray somatel ayay dhaceen ayay ka qaateen kaarar iyo lacag bay ka qaateen xalayna meeshii ay ka guureen ay ka jiiteen marka meesha waxaad ka ogaan kartaa wax dawlad iyo wax la yidhaahdo inuusan ka jirin tuuga soo aruursatay oo meel isugu timid oo dadka seen ku dhacnaa aan ku dhibaateenaa dhahayaan inay meesha ku jiraan wallaahi kolley annaga rajadeena inay nimankaan meesha joogaa doonin ayaan macnaha hadafkiina sidaas uu yahay بعزة الجبار إن شاء الله وأنا لو يقولي سنة هذا كتجد وأنا ماشي أدعو الله سبحانه وتعالى حبيبي إن شاء الله أنا جي يوم عملك يعني إسوأ أنا دب أيام أولى بدنا والله ما أنت دقمة جنة لدتكي أو ما أنت وكلا أربعة أه أو سو إيمان جري سيد حمرك إيمان جري ما لها بول خريولك إيمان جري ودوينك ويحرجين وح أو يمد ملا مجالذي isbedel weyn ayaa ku dhacay dad waliba meeshiisa ayuu kurbeysan yahay magaalada dadkii oo dhan hal qof oo yimid oo dhinacaas aaday ma laha magaalada waa sideeda ay u cadaban tahay maalinta khamiista suuqa jannaale meel la maro mala heli jirin meel kasto ganacsiyaa ka socon jira hadday yihiin xoolihii la gadanaaya hadday yihiin sida dharkii hadday yihiin raggii oo macnaha kabihii iyo wixii la keenayo meel firaaqe ah man jiraa jirin maalinta jannaale waxaad umalaysaa jannaale maalinta khamiista maalin ciid ay tahay ayaad umalaysaa maantana waxaa dhacday inuusan hal qof ku jirin oo magaaladii dhammaanteed ay iska cadiban tahay oy nimankii gaaladii gacanta ku haayaan dadka muslimiinta waxay dareemayaan in islaamka wax loola dhigo uusan lahayn gaaladana inay dhib waddo aad ayaa loo dareema ayaga naftarkooda meeshay ku caduban yihiin shalaayo waxay ka taagan tahay maxad aaga soo baxi wayseen biray kusoo baxaan mala ayagana muslimiinta waxaan ugu baaqan lahaa qof kastoo muslim ah alla subxaanahu wa tacaala meel uu kitaabkiisa ku sheegay male gaal nin islaam ah inuu macnaha awaal u sameynaayo qof kastoo muslima waxaan ugu digi lahaa inay macnaha u diyaargaroobaan jihaadka ay u diyaargaroobaan qorigooda ay qaataan gaalada ay iska celiyaan hadda inta meesha ku dhimatiyoo lagu dile hal qof oo shabaab ah maku jiro martaas waxaad ka ogaan kartaa dadkii oo dhan inay duulaan ku yihiin gaalada inay duulaan ku yihiin ayaad meesha ka dareemi kartaa muslim dhan in duulaan lagu yahay kitaabka alla subxaanahu watacaala siyd ku dumisiin ay leeyihiin alla subxaanahu watacaala kitaabkiisna ma dumaayo asagaa noo sheegay wa ina jundana allahuma alghaalibuuna alla ayaan yidhi سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka dhow xawareesyada ayaan kusii dhownahay waxaa idinku soo maqan siyaasi soomaaliyeed oo ku sugan dhulka soomaali galbeed oo ka hadlay xadgudubyada bareerka ah oo ay u geysanayaan ciidamada liyu booliiska dadka ku sugan dhulkaas isagoona dardaaran adag u jeediya soomaalidaas balse markaan waxaad ku soo dhawaataan waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo ka hadlaya munaasabad ka dhacday deegaanka show halkaas oo maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo heshiis taariikhi ah ku dhex dhigay beelaha abgaal iyo xawaadle kuwaas oo ay dhex taalay colaad duleed alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan baan isugu kaalin keenay deriga waa heshiiseen waa ku faraxsannaha tiriheen waa un laydinka rabaa inaad ku faraxsantihiin abgaal waa ku faraxsanoo wuli in la xayaro mahan in la xayaro waxaa waaye waa inaan lagu dhacfina xad xawaad lagu day weysa bogadaada ku faraxsanta xawaadna waxuu le waa ku farxnay kaboola waxuu le waa ku farxnay horta insha allahu tabaaraka wa tacaala farxigaas waxaa la iska rabaa inuu taas run dhaqato go-aankii al-shabaab waa kaas awal meeshaasu fasaadkeeda ah ka dhib badnaaye nacfigeeda wixii fasaad keenayo dad dhuldad ma dhalee ma ogtaha badar u dhalaa waxay dad naga diri lahay in la waayaa ka roon arrintaas marka waa arrin runtii aada u fiican waxaan leeyahay marka dhulkaas beriga kadib warkiisu ha dhammaado waxyaabaha ku dhammaan karana waxaa ka mid a dhulku intuu ku yaallaa horta shabeellada dhexuu ku yaalla jareer iyo abgaal hadday arkaan wax dhibaaya waxay leeyihiin adigaa arkay shabeellada dhexe laakiin xawaalle hadduu arko iyo imaamaayo waxay ka mid tahay waxyaabaha masaa'ibta meesha ka taagana ka mid tahay meesha manaadiqaa la xukumaa dhulaa la xukumaa waaliyaasha hoos yimaada ee qabaa'il ma aha abgaal wuxuu degaa galguduud anigu ma xukumo nin kalea waali ka ah shabeellada hoosuu degaa kismaayuu degaa banaadiruu degaa ma xukuma anigu shaqa ku meli idan dhulka beeraha hadda eji ku yaal dukumenti waxaa ku yaala dukumentiga shabeellada dhexa dukumenti uga qoran hadday milki tahay iyo hadday doonfuul tahay iyo kulli waxaa uga shabada dhaxan ay yihiin maca daalika haddii wax laga hadlaya sha- walaayada walaayada moogtaha hiiraan ay wacanayaan waayo waxyaabaha fidnadu ay ka taagan tahay waayo sababtoo ah low kaana fiihimaa aalihatun ila allah la fasadataa ilaahay wuxuu leeyahay haddii adduunkan lama ilaah joogi lahayd waa fasaadi lah lama ilaah yaa ka farsamo fiican lama ilaahaa soco weyse ma lama nima isla socon karta lama waali ma isla socon kartaa ya lama ilaah low kaana fiihimaa aaliha haddii adduunkan lama ilaah leedahay lafasadata waa fasaadi laa ilaha illah maamulka haddii lagu ciyaaro marka hadda dad labada shabeellada dhexe wada degan haddaa tihiin ee dhul la isku qabsado waxaan keeni karnaa inaan dhulka idinka xayirno waxaan keeni karnaa inaan idin qaybino waxaan idin keeni inaan musaalaxa idin gelino haddaanba laysu imaahayn ee ninba nin kale ninba uu moogtahay meel kale u waalaysaayo cabdi xiray waxaa laga rabaa iyo shiiqa macalinka waxaa laga rabaa dadka shabeellada dhexe degan ee xawaallo ah waxaad noqo- nuqaba uga tihiin ina- inay degan yihiin shabeellada dhexe shabeellada dhexe yaa yidhi xawaalle mamnuuc ka tah yaa yidhi maamulkeeda ma hoos tagta yaa yidhi waxaasu laysa min addiin walaysa min alxikma walaysa min alidaara waa khalad sidiisa waxyaabaha waxa ku xumaadeenna waa arrinkaas aniga dadkaan waa isugu kaymid waxaa la ii keenay inaan ilaahay kitaabkiisa meeshan ka fuliyo waxaan ka aqaano maamulkuna waa maamul islaami ah qabiil iyo uman isma sheegto waxaan rabaa maanta kadib beer meeshaas maanta khaladka waxaad ogtihiin dhul badanaa hadda dhacay ciise iyo daa'uud waxay isku dili jireen dhul boqolaal sana isku dileen boqol nim ay isaga dileen musaalaxaan gelina labadiiaa noo soo dacwood ciise iyo daa'uud labadaba ay dacwoodeen odayaashoodii aan gelina maxaa aji diida hal kilomitr iyo hal moogta saddexdan qabiil hadday ii yimaadaan musaalax waa lagu heshiis yahay waa dhici lahay moogta laysu imaan maayo hadda saan waxa weeye hadday wax kala weyso nabadiyaa lagu helayaa maanta marka nabadaas ha la adkeeyo waxa lala fakaayana waa uun ogtihiin qoryaha lala fakaayo boqol salaa meeshaan laisla deganay cid cid rabtana saakay meesha ka rabtana lama arko kaboole maha meeqow deganay xuuta abaadi meeqa sana deganadeen toddoba boqoloo sanay deganaayeen inta hadda laga warqabo qof bixisa abgaali xawaala hadday isugu tagaana bixi ma karaan jarir nimanka kaboole la yidhahdo xawaalla meeqo boqoloo sana maha deganay abgaal meeqow deganay qoryaha lala duufaayo waa inaan waxba fasaad maaha inaysan waxba keenayn waa la arkay qoryaha la dhiga dhulka haddaad rag tihiin oo dagaalba aad qabtiin oo dagaalami kartiin oo dad tihiin lacnadaa idinku socota intaad dagaal ka maqan tihiin ee lacnadaas ilaahay dad qof malcuun ah oo ilaahay naxariistiisa ka fogeeyey qof maa raxmad geli karta yaa raxmad geli kara qabiilkii ilaahay diinkiisa aan u jihaadinu malcuun waay binasi lqur'aan ilaahay wuxuu leeyahay فإذا أنزل الصورة هذه اللي سوجي محكمة للصغي وذكر فيها صورة داس قد هذا القشاق القتال جهاد هذه القشاق رأيت الذين في قلوبهم مرض قبائلك أما ضدك حنوصان وجرهن قلبك والإسلام كرطبك أهين وحد الكيساء ينظرون إليك النبي وإيقاك في راي جهاد هل جهاد وأدبك كتابك كشاكته إيقاك في راي ذكي nadara lbakshiya calayhi min almowt sida nin geeriyu hayso oo sakaraatulmowt hayo usha wareeja yaa dhahaya ilaahay yaa dhahaya fa wlaa lahum dadkaas waxaa u wanaagsan daacatun inay ilaahay iyo rasuulkiisa adeecaan iyo qur'aanka ka amar qaataan oo jihaadka loo sheega ay galaan wa qowlu macruuf faidaa cazama alamru marka amarka owl go-aan naqdo in la duulo oo diinka ilahay la difaaca ay naqatana falow sadaquu llaha inay ilaahay run sheegana lakaana khayra lahum khayr badan ee fahal casaytum xawaalle iyo abgaal iyo kaboolow fahal casaytum sawma mudlidiin in tawallaytum jihaadka haddaad qoragaya wiilka u diidiin an tufsiduu fi lardi inaad isku leysiin inaad isku baabi'isiin ilan qoraga iyo wiilku weligood dagaalay u taagan yihin inaad isku baabi'isiin sawma sawma mudlidiin alladii ay ku jirtaa maaha war shabaab maaha oo watuqadicuu arxamakum qaraabada aad ku ku jartiin sow qaraaba ma hidin ya nimankaan salaamanaas darasow idinma dhuu jira adig jireersu abtiyaashin ma abgaalow ma ogoshihin mase waa diidaysa waa abtiyaashin kuwaana adiga adiga yaa yaa eedin dhala adiga xawaallow xawaallo walaabgar idma dhan iyo mudulood walaal idma dhan oo abtiyaashiinna ah ma taqaaniin nin iyo naag isla dhashaa ida dhal nin iyo naag isla dhashay ina abtiineed war waxaad fiiri sideedaba wa tuqadicu arxaamakum qaraaba goys waaye qoragaan iyo wiilkaanu mashquul hadda ilmaha ku jira jihaadka dhallinyarada jirto dad qabiil wax u dilaya yaa arka ama qabiil goobaaya wax ragannimo ku dhan miyaad dhulkan ku hela nimanka etoobiya iyo uganda iyo burundi iyo maraykan u dhigtay dad dadnimo ku dhan miyaa maha noogu hera baadiyahan waa waa dad diinka ilaahay ka qad ilaahay wuxuu leeyahay markuu aayadda mahas joogo wuxuu leeyahay fahal casaytum an tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqadicu arxaamakum maxaa ku eg mataqaana ulaa'ika aladiina lacanahum allah kuwa jihaadka diida ee qoryahooda iyo wiilashooda ku fasahaan iyo ummadda ee qaraabadooda ku dila ulaa'ika aladiina lacanahum allah kuwaas waa kuwa ilaahay u naxariista ka fogeeyo ou lacnaday fa asamahum ilaahay waa dhegatira wa acmaa absaarahum araggooda kor iyo hoos araggoodana ilaahay waa daboolay ee afalaa yatadabbaruuna alqur'aana war qur-aanka miyaysan fiirfiirinayn aysan akhrinin am calaa quluubin aqfaaluhaa base daboolaa ka saaran qulubtooda ma daboolaa saaran mise qur-aankay ilma adeerayaalow marka warka waxaan ku soo kooba qaragan iyo igaarkan dhulkan buuxa ee ilaahay loo diiday ee nuqabadii hadda waxaa meesha fadhiya waa akhyaarta cidda saddexda cidood akhyaartooda aan ilaahay kitaabkiisa lagu difaacayn oon dalkan lagu difaacayn dalkan hadda isku haysato yaa ka xayiraya etoobiya kenya hadday qabsadaan iyo burundi yaa ka xayiraya hadda dad isku diri tagtay annagaa idin ka xayirayne uganda iyo burundi yaa ka xayiraya doo qabsado iyo etoobiya siyeenta kaan melino etoobiyana mahan joogta oo bad aan lahayn oo baahid mahan ku dishay ya hadday inta soo duulaan qabtaan yaa ka xayiraaya arrimaya waa ajaran tihiin waxaad adigu aadan isu ogolayn miyaad etoobiya ogoshiin magaalada ogoshiin kirishtaan wallaahi waddanku waa muhadad in la qabsadaa la rabaa diinkiinu waa muhadad in layda gaalaysiyaa la rabaa dhiiggiinu waa muhadad in la daadsaa la rabaa war waa laydinku soo duulay adiguna waxaad mashquul ku tihiin wax ciyaalku aysa mashquul ku naqa war ama lacanad qaata ama kitaabkan ilaahay difaaca inta qoryihiina qaateen wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa sheekh yuusuf sheekh ciise kabi ku tukade waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo ka hadlayey munaasabad xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku heshiisiinaysay beelaha xawaadla iyo abgaalla way dhex taalay colaad duleed waa tahay dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan kusii dhownahay weli waxaan idiin soo wadnaa siyaasi soomaaliyeed oo ku sugan dhulka soomaali galbeed oo ka hadlay xadgudubada bareerka ah oo ay ciidamada mustafa cagjar ee liyu boolis u geysanayaan dadka halkaas degan balse markaan aynu aadno dhanka iyo walaayadii islaamiga ah ee gado munaasabad ballaaran oo ka dhacday masjidka jaamac oo ku yaala walaayadii islaamiga ah ee gado ayaa waxaa lagu soo xiray gabagabada barashada tafsiirka qur-aanka kariimka kaasoo u socday arday ku sugan deegaankaas tafsiirkan ayaa kusoo gabagaboobay farxad iyo reereen iyadoona ardaydaas ay aad uga faa'iidaysteen haddaba intaanan idiin soo gudbin odayaasha dhaqanka oo dareen farxad leh ka muujiyey waxaad ku soo dhowaataan ardaydii ka faa'iidaysatay barashada tafsiirka qur-aanka kariimka oo halkaas ku soo bandhigay bandhig heer sare ah iyagoona ka waramaya waxyaabihii ay ka faa'iideen waxayna ardayda ka faa'iidaysanaysay barashada tafsiirka ka kooban yihiin rag iyo dumar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه له ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين إني أعرضكم عن فضل العلم قال الشيخ ابن عثيمين في تعريف العلم العلم هو معرفة شيء على ما هو عليه في الواقع وقال العلامة ابن القيم العلم العلم هو ما قال الله وما قال رسوله وما قال الصحابة وقد ورد في كتاب الله الكريم آيات عديدة تدل على فضل العلم قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذي- والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقضى عمله الا من ثلاثه صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وعن ابي درداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لتصبح اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم لا- لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر على سائر الكواكب وإن, وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار إني أوصيكم حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولتطبيق شريعة الله واعلموا أن العلم ليس بالمهندسة وغيره ولكن العلم علم الشريعة لذا أترككم برعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم إليكم أيها الآباء والأمهات والإذاعة المشرف والمستمعين الكرام تحية أصلها ثابت وفرعها في السماء تحية ألذ من العسل وأجمل من كل جميل ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan qur-aanka ilaahay ka fahmay in qofka ilaahay adduunyo siiyo iimaanna uusan oogu darin ay halaagayso ayadana ay ka halaagsamayso ilaahay asagoo noo sheegay midda ayada ah ninka hantida la siiyey asagoo nooga qisana ilaahay wuxuu yidhi ina qaanuuna kaana min qowmi muusa fabaqaa calayh فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوع بالعصبة أولو القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتق فيما آتاك الله في الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك تبقى الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إلهي أسوي كبر كيسي إسلوين كيسي نكا سنو شغي وحيره إلهي أغمو هر نكا أسغى هنتدي يجهي وحيري آخر كوغدن بي فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين waxaan kaloon ka fahmay qur-aanka qofku ilaahay siiyo adduunyo beero inuusan ku- inuusan ila- inuu ilaahay ugu shuhri noqon ee uusan ku kufrin oo uguna faanan qayrkiisa ilaahay isagoo nooga kusoonayo wuxuu yidhi وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وحيكون بسبابتي وأحيد بثمره فأصبح يغلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا waxaan qur-aanka ka fahmo dadku u sheegaya adduunya inay tahay dhildhil oo isdhalantee tahay إلهي فانا قرآن كيسا نوغو شيغ سورة الحديد آيات آيات اللباتنات اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهدي إليك تحية أصلها ثابت وفرعها في السماء تحية لا نظير لها ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد هذه التحية أوصيكم بنفسي ونفسكم بتقوى الله inta sandaa oo u gudbo waxaan ka fahmay qur-aanka kariimka ah qolo kastoo xaq wada inaan xaqa laga qaadan jirin dadka xaqa wadana ay dad yar yihiin waxaana ka mid ahaa qisaskii ambiyada sida- sidana nebiyullaahi nuux oo yidhi qaala rabbi innii dacawtu qowmii leylan wa nahaara falam yazidhum ducaa'ii ilaa firaara waxaana ka mid ahaa kuwii nebi nuux oo yidhi qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltanaa fa agtarta jidaalanaa fa'tinaa bimaa tacidunaa in kunta min asaadiqiin waxaana kaloo ka fahmay qisaskii ambiyada sida nebiyullaahi huud aayadda konton iyo labaad ilaa aayadda konton iyo saddexaad oo dhahaysay uu ku dhahayay wayaa qowm istakfiruu rabbakum tuma tuubuu ilayhi yursili samaa calaykum midraara wayzidkum quwatan ilaa quwatikum walaa tatawallow mujrimiin waxayna ku jawaabeen qaaluu yaa huudu maa ji'tanaa bibayinati wamaa naxnu bitaarikii aalihatina can qowlik wamaa naxnu laka bimu'miniin waxaan kaloo ka fahmay qisaskaas qisatu nebiyullaahi saalix oo- oo dhahaya wailaa tamuuda akhaahum saalixa qaala yaa qowmi icbudullaaha maa lakum min ilaahin hayruh huwa ansha'akum min alardi wastacmarukum fiiha fastakfiruuh uma tuubuu ilayhi ina rabbii qariibun mujiib waxayna ku dhaheen qaaluu yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla haada atanhaana an nacbudu maa yacbudu aabaa'una wainana lafii shaki mima tadcuuna ilayhi muriib asalaamu calaykum waraxmat ullah بسم الله أول بادي ذي بدء تقبلوا مني تحية أرغى من النصب وأحلى من العسل وأجمل من كل جميلة وامتداولت بين الأمة الإسلامية تحية أهل, تحية أهل الإسلام تحية أهل السماء وأهل الأرض تحية أهل الجنة تحية لا نظير لها ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوصيكم نفسي ونفسكم تقوى الله عز وجل intaas waxaa uga gudbayaa waxa aan ka fahmay qur-aankan kariimka ah waxa aan ka fahmay saddex mas'aladood ayaan hadda ka hayaa saddexdaas oo kale ah qofkii ba- barta kalaamka allah oo aana ku dhaqmin inuu ilaahay caayay kuna caayay kalaamkiisa kariimka ah oo uu ku sheegay ay iyo dameer sida uu leeyahay alla subxaana wa tacaala uu noogu sheegay suurat alacraaf aayadda boqol toddobaatan iyo lixaad famataluhu kamathali lkalbi in taxmil calayhi yalhas aw tatrukuhu yalhas daalika mathalu qowmi aladiina kadabuu biaayaatina faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun intaas kadib qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa dareen farxad leh ka muujiyay tafsiirkan kusoo gabagaboobay deegaankooda waad ogtahay raggii joogay baa jooga ilaahay baa naga duxeeyey subxaana wa tacaala waxaan aragnay suuqa dhexbartankiisa mid taagan oo xabad bash bash bash intii lagu siiyey ninkii ku siiyey uu maqaayadaas koob shaa ka cabahayo wax la hadli karana la arag ilaahay baa naga soo bixiyey wixii ilaahay ku siiyana waa lagu xamdiyaa Ee, waad ogtihiin tuulo barwaaqo iyo meelo badan oo kale waxaa laga qiibayn jiray waxbarashada maadiga ah waad ogtihiin wax anfacooo anfacoo fiicanna ma lahayn inuu raashin lagu raadsado ama shaah lagu raadsado ma ogiye wax ku anfacaya akhriya adduun midna ma ahayn waxayna bari jireen qorraxdaba inayna socon oo iska taagan tahayna bari jireen anaa soo dhigtay qorraxdaa inay iska taagan tahay oo ayna soconba waxaa socdo dhulkay ku leeyihiin dhulkaa socda qorraxdu ma socoto wixii ilaahay baa naga soo bixiyey diintii baa loo jeestay macaahiddii baa la dhiganayaa qur-aankii baa laga aflaxayaa macallimiin fara badan baa joogta ilaahay subxaana wa tacaala macallimiinta ha barakeeyo wax fara badan oo dhibaato aan soo marnay haddaanu nahay reeturo burwaaqo maantana ilaahay nimcuu noo dambaysiiyey asaga aan ku xamdinno oon sii wadno waa horumar fiican weeye horumarkaasu inuu sii socdaa la rabaa hadda maanta midaan u fadhinno waa mid ilaahay loogu xamdiyo afar iyo tobankee boqolka tafsiirkiisibaa yaa la dhammeeyey wax horay aan u aragna ma ahayn in ilaahay loogu xamdiyo yaa iyadana la rabaa waxaa kaloo la rabaa ee, qur-aankaas afar iyo tobanka boqolkaa la xifdiyey oo idam ilaahay tafsiirkiisa ah wadaadka soo akhriyay allaha barakeeyo waa u ducaynaynaa allaha barakeeyo asaga laftiisa macallin buu soo lahaa macallin baa wax soo baray laftiisa markuu soo barayna asaguna haddana arduu kiciyey raggii bartay oo hadda iga soo horjeeda ayaguna inay macallimiin noqdaan oo arda sii kiciyaan baa laga rabaa oo ay ku camalfalaan oo ay arrintaas sii wadaan oo diinta sii wadaan ummadda waxaa ugu hadal wanaagsan baa layidhi ninkii ilaahay subxaana wa tacaala khayrkiisa dadka ugu yeedho ninkaasaa ugu hadal wanaagsan marka kuwii ayagaha allah idin ka dhigo hadalladayda intaasaan ku soo koobahayaa ilaahay subxaana wa tacaala hana barakeeyo horumarkana ha la sii wado waxbarashadana ha la sii wado macallimiintannadana waa u ducaynaynaa oo wadaadkaas qur-aankaas dhammeeyey uu ka mid yahay oo kuwo kaloo la midoo hadda wejiyadooda ay hayaan ay ka mid yihiin ilaahay macallin la'aan lama dhigo macallinkuna waa indhaha dadka weeye indhaha dadka weeye ilaahay ha noo barakeeyo
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي هو وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلام
gunta iyo gabagabada ayaan dhegaystayaal kusii dhownahay siyaasi soomaaliyeed oo ku sugan dhulka soomaali galbeed ayaa wuxuu ka hadlay tacadiyada bareerka ah oo ay ciidamada liyu booliis oo ay hoostaga mustafa cagjar oo ay dhisteen xabashada etoobiya oo u geysanayaan dadka soomaaliyeed siyaasigan ayaa dadka wuxuu ku baraarujiyey inay iska dulqaadaan mustafa cagjar maamulkiisa oo ay dhisatay xabashada etoobiya degmooyinka iyo gobolladaba dadkan maamulka ha weli hayaa waa kuwii cabdiilayuun oo weli siminaar xataa la siin dadka inaan la dhibin aan la siin hooyada ifa labaatan sana ku maqnayd ee siddeetan iyo shan jirka ah ee dib ugu soo laabatay meeshuu aabaheed ku dhashay ee iyada ku dhalatay intay timaaddo in wiilii booliisi marba dhinac u jiido oo u reereexo oo u bahdilo waa wax aanad aga xumay runtii waxaanan aynu ognahay tallaabadii cabdi ilay uu sameeyey shayaadiintii layska naaray ee meel alle meel ay maanta ku sugan yihiin aan la ogi ayna jirin in sida kuwii oo kale shayaadiin acuudu billaahi min ashaytaan rajiim layska odhan doono meelay ku dhaceenna la waayi doono waynu garan karnaa laanshihii iyo wadaniyaddii baa ka maqan inuu axmaaro un walaalo ka dhigto axmaaro iyo goondar iyo goojaam iyo halkaa inuu maatama uun aado oo axmaar iyo qashin uun uu hayaysiiyo waxaa oga wanaagsan inuu wardheer dego oo uu garbadda wuu ka soo toosuu ka aana dhamo oo uu dadka isjeclaysiiyo intuu dadka kale isku dirayu kala dirayo dhowr iyo toban madaxweynaha soo maray deegaanka kii ilaahnimada sheegtay halkuu ku jira waynu ognahay laba sana hadda usii dhammaanaysa wax yarbaa uga dhinad inuu ilaahnimo sheegto kiibaa dadkan haysan kari waayey oo nooc walba labayo toban sano ka badan dulmin kari waayey intee lag buu marka mustafa jilac ku dulmin karaa kii awoodda faraha badnaa awooddiisii isu keenay ee quwadiisii isu keenay nooc walba oo xumaan lahayd sameeyey baa dulmi yaa yaa sii haysan kari waayey oo awood ku haysan kari waayey intee lag buu marka jilac ku haysan karaa isagu hadduu dadka sidan u dhaami waayo haddii qorshe la keeni waayo populationka aynu leenahay magaalada dallas baa ka population badan iyo sabarbankeeda oo toddoba milyan ay ku nooshahay innaguna toddoba milyan siddeed milyan baynu nahay baan idhahdaa siddeed milyana waa qaraabaha oo haddaan ceeloogeedeen tagaan wada garanaya dadki oo haddaan dhagago aan tagaan wada garanaya dadki baynu nahay oo yaroo tira yar oo wada muslin oo ehel oo ilmaabti ilmeedo ilmaadeer qaraabo ah baa waxaad arkaysaa tii sidii ahayd dulan cad oo intu etoobiya ka yimaada lasoo bacarimiyo laysu soo mariyo dhaxda qolo ku hawlgalaysa ad arkaysaa shalayna ku hawlgalaysa waxaan leeyahay marka dadkeenna ha loo turo dadkeenna dib ha loogu noqdo ha loo turo dadkeenna waa in dheregtay iyo in baaba'day in dheregtay iyo in baaba'day wiilka inuu isqariyo ay ahayd ee dembiilaha shalay ahaa ee safka hore lasoo dhigayo ee dadkii nooc uu doono inuu la dhaqma rabo ee hooyada intay ceeloogaadeen ka qaxdo aabaheed ku dhashay ifa labaatanka sano ku maqnayd maanta markay timid ceeloogaadeen haddana lagu jiijiidaya maanta ee gurigeedii intii loogu yimid la bahdilayo waxay ka cadhaysiinaysaa dad fara badan aad bay uga cadhaysiinaysaa dad fara badan haddii la cadhoodana waa laysla fool xumaan haddii laysla fool xumaadana deganaanshaan imanaynin etoobiya maanta bal dib u fiiriya oo ogaada waxay tahay iyadii baa kala cararaysa oo rafaadsan oo baaba'san iyadii baan dowladnima ka soo soconnin oo quwadii qoomiyadii iyo qabaa'il laysu kala faquuqday xamaaraa meeshan e b b wadata oo bacariminaysa mustafiya qolo uu wato degmada wardheer baa waxaa la rabaa in centralizationka laga soo magacaabo duqa magaalada degmada wardheer oo axmaar aan toddoba maalmood qabaysan uu ku yimaado se waxaa la rabaa ceelogaadeena ceelogaadeenna in intay wiilal loo soo diro lii boolisa ay dejiyaan inta wiila ceelogaaden ka soo jeeday ku dhimatay inta gabdhoode ku asay qaaday inta inta aqoone degan miyaanan ka cabsanin inna inta qofka ka cadhoonaya miyuunan inna qiyaasin qofka noocaasi adeer waa nagu kallifina dagaalkii hore oo kale kii aanu labada afka abur ka keenna waan ka nasannay abdiilay ka nasannay iyo mujrimkii ilaahnimada sheegan gaadhay ka nasannay markii hore waxaan islahaa mustafa ma oga dadkan qoraalada isaga difaaca u qora ee uu lacagaha siiyo ee uu south africa ka soo ergistay ka soo dirsaday ma ogaan islaa laakiin hadda way caddaatay inuu ogyahay dhallinyaradu ha is difaacdo dagaal iclaamin ma aha ee waa dagaal lagu soo qaaday ha layska celiyo waana sax weeyaan in layska celiyo waan qaba waa sax wiilin dhalo oo qalbila oo afar boqoloo laba boqoloo dollar mushaara lasoo siiyey oo meel jahaal loo socda aan garanaynin oo shalay jihadii laga yimid aan garanaynin oy nabaddu dhibayso isagu mar walba nabadda diidan oo shalayna dadka xoog ku muquuninayey sheelogaadeen ku tumanayey maantana raba in sidii oo kale dadku ay wixii waxgaradkaa aqliga lahaana ay ka cararaan waddanka intaas isaga ugu dhalato cid yeelaysa ma jirto haddii la idhaha layska celiyo dembiilayaashan dadka laynaya ee hanjabaya ee handadaya ee hooyooyinka shalay ka qaxaya ee soo noqday inay haddana qeexiyaan rabaa alla iska celiya cidda tirahday way ku saxsan tahay waana iska celinaynaa waana iska celinaynaa way ku saxsan tahay xaqiiqatan war dadkan baaba'san dib u feeriya aakhiradiinna feeriya waxa kaa horeeya feeri waxaad ka timid ogow dhibkaad soo martay la soco intaa markaad qiimayso yaa jahaas qaadanaysaa laakiin marka lagugu soo doonto bartii ay ilmahaagiyo dhashaadu tiilay xafiiskaagiiyo gabdhahaaga asayada u qaaday hooyadii u gablantay ee ilmaheedii u baaba'een oo aad adu qiraysoon inagu ognahay hooyooyinkii loo soo dhigtay lii boolisku ay ugu dhalato keliya waxaan rabshad ahayn waradeer ugu dadkan idinkaan leh waa dadkiinnii dariiskan iyagaad ugu shaqaysaan ha ku bahdilin ha ku dhibaataynina ha ku dhibaataynina berri waxbaa isbedeli doona shalay mustafa meesha muuna joogin abdiilay baad aabbada hayseen waxbaa isbedelay maanta berrina waxunbaa isbedeli doona waa hagaagi intaas ayaan dhegaystayaal kusoo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada barnaamijkan mid lamida inta aan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
دين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي